barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska africa iyo sidoo kale barta v o a somali com
idaacadayada duhurnimo waa dhegaystayaal waxaa halkan si wada jir idinka socodsiinaya axmed cali sheekh yaano ismaaciil xuseen farjara waana khamiis bisha sebtembarra waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah lamaanin ka tegay qurbaha oo dhallinyarada dalka ku nool la wadaagaya arrimo la xidhiira jacaylka qoyska dhexdiisa iyo weliba sida loo xalliyo khilaafaadka qoyska soo dhex gala wiilashu markay gabdhaha furaan dhowrka bilooda ugu horraysa habbi bay iska dhigaan weji kaley dadka tusaan nin silic ka soo baxay oo gabadhii maaragtay balaayadii ilaahay baa iga reebay isa khatar buu iska dhigaa wiilku laakiin waxbuu qarsanayaa lama oga
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysiyo kala duwan oo aan la yeelannay qaar ka mid a hablaha ku jira xulka kubadda gacanta ee soomaaliya oo kaalintaa saddexaad ka galay tartan ku soo gebagaboobay magaalada jabuuti midkoodan ku faraxsanaa inaan ka qayb qaato ciyaarahan waayo waxaan ka ar- ka helay waayo aragnimo saa'ida waayo waxaan ku arkay waddankeena waxyaabo aan laga arki jirna meeshaan ka bartay waayo waddamo badan haddaad tagtid waxyaabo badanaa baranay aadaan ugu faraxsanaa maadaama horta kaalinta saddexaad gale
heeso kala duwan ayaa sidoo kale idinkugu haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socda marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
rabshado ayaa ka bilaabmay caasimadda dalka gabon ee libreville kadib markii lagu dhawaaqay in mar kale dib loo doortay madaxweynaha dalkaasi cali bongo taasi oo kooxaha ka soo horjeeda ay u arkaan in madaxweynuhu ku guulaystay codbixin aan sax ahayn dibadbaxayaasha ayaa dab qabadsiiyey dhismaha baarlamanka dalkaasi ayaga oo ku dhawaaqayo erayo ay ku sheegayaan in madaxweynaha uu xilka ka dego wargeeska the guardian ayaa ku soo waramaya in ciidamada ammaanka ay toogteen ilaa saddex qof hase haatee ilaa iyo haatan xukuumadda wax war ah kamaysan soo saarin khasaaraha dhacay turkiga ayaa maanta oo arbacaah meesha ka saaray war laga soo xigtay maraykanka kaas oo sheegaya in turkigu ay aqbaleen xabad joojin ay la galaan kooxaha kurdiyiinta waxaana turkigu ay sheegeen in aanay joojinayn howlgalkooda militari ay ka wadaan waqooyiga dalka syriya ilaa ay meesha ka saarayaan halista taagan maraykanka ayaa weydiistay turkiga in ay joojiyaan howlgalkooda ka dhanka ah kurdiyiinta islamarkaana ay diiradda saaraan dagaalkooda ka dhanka ah kooxda isis laakiin afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka turkiga ayaa sheegay in xabad joojin la galo ay u muuqato arrin aan meesha oolin
aynu ku bilaabanaya magaalada boosaaso lamaane ka yimid qurbaha ayaa socdaal ku mariyay deegaano kala duwan oo soomaaliya ah iyaga oo dhallinyarada la wadaagayo arrimo la xidhiira jacaylka qoyska iyo sida loo xallin karo khilaafaadka soo dhexgala dhowaan ayay kulan ku qabteen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso oo ay kula kulmeen wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray lamaanaha axmed jawhari iyo marwadiisa hibe cumar oo ah shakhsiyaad u ololeeya arrimaha jacaylka iyo weliba guurka la talinta qoyska ayaa jaamacadda muqdisho faraceeda boosaaso ku qabtay kulan ay la qaadanayeen dhallinyarada magaalada boosaaso kaasoo looga hadlayay arrimaha jacaylka iyo weliba wiilka iyo gabadha isjecel sida uu jacaylkooda kusii dheeraan lahaa waxaana su'aalo weydiiyey qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qaybgalay kulankaasi su'aalahaas oo u badnaa furniinka iyo weliba waxaa keenaa burburka qoyska taa waxay gaadhaysaa conflict managementku qaabka aad u hadlaysid yaa ma odhan karo axmed inaan ku yidhaahdo maaha shay haddaan ku dhibsado axmedow mar walba waxaabaad igu samaysaa sidaasaad tahay waad tahay inaan ku daro maaha yaa mar walba kelmaddaas mar walba dumarku xariif baan ku nahay weligaaba waxaasaa samaysaa weligaa saasaa tiraahdaa marka kelmadda always amba weliga aan leenahay han iska dayno maantaan ka hadalno xaadirkaan ka hadalno han dhahno maanta ballantii aad ila gashay waad ka baxday maanta sidaad iila hadashay ma jeclaan mana ogolaanayo dib dambe inaasaa iila hadashay furitaanku raad culus ayuu ku leeyahay labada qof waxa weye khilaafkii haddii laga gudbi waayana furitaan baa loo gudbi soo maaha waa la ogyahay marka furitaanku waxaa la yidhi wiilashaan u sheegayaa wiilashu markay gabdhaha furaan dhowrka bilooda ugu horreysa habbi bay iska dhigaan weji kaley dadka tusaan nin silic ka soo baxay oo gabadhii maaragtay balaayadii ilaahay baa iga reebay isa khatar buu iska dhigaa wiilku laakiin waxbuu qarsanayaa lama oga gabadhuna dhowrka bilooda ugu horreysa isagu ninka khatar uu iska dhigaayo gabadhu way ka jajabaysaa in la ogaado ma rabta in la furay in way iska qarin asxaabteed murugay ku jirtaa way fikiraysaa waa cusub baa u bariyey may filayn xitaa dumarku ma filayaan in la furo waan sheegnaa maalin walba ifur ifur kama dhigna ifur ifur ifur waxay ka dhigan tahay idhaqo ijeclow ayay ka dhigan tahay ifahan waaye marka khaladka aan geysanayno ifurta maanta ka dhan aan ku hayno ifurta aan ku hayo markuu iskaga kii reebo ha xabo waan naxayaa kolkaaba waan naxayaa waa ma ka wadin niyad ahaan ma ka wadin ifur way og yihiin anigu waxaan ahay gabar dhammaysa jaamacaddii waxaan diyaar u ahay inaan guursado wiilkuna wuxuu diyaar u yahay inuu guur- i guursado hase yeeshee maalinba maalinta ka dambaysu wuxuu leeyahay ee, waxbaa dib u dhacay ee, hawl baa maxaa la dhahaa taagan ee, reerkiina way og yihiin aniga su-aal baa laygu wereeriyay waxaa lay leeyahay ninkan maxaa dhacay waayo nin ee lacag la-aan haysa maaha muxuu arrintaa ee u dhammayn waaya warya dhammaantiin waxaan hadda ee, xariir labaad baa haddana dhacayoo mid baan waxaan isnaqaanay afar bilood wuxuun u sheegay inaan nin xariir la leehay afar sano wuxuu yidhi waxaan aniga ee, maxaa la dhahaa diyaar baan ahay happy new yearka waxaan doonayaa ee, asaga kii kalena wuxuu yidhi happy new yearka kan haddii aan dhaho wiilkayni baan ee, kan baan xariir la s- la samaynayaa oo guursanaya ee maxaa la dhahaa diyaari ah ee, dee inaan cidlo ku soo dhacaan ka baqayaa marka waa inaan labadiinin isku wadaa haddana waa isku wakti midna ma sii day karo maxaa ula talin lahayde
waxaa dhici karta arrintaasi in ay ku geliso ceel buurid waana waana meesha hadda ay eh, walaasheen ay ku tilmaantay su-aasha qoftaani marka hadda taxayul bay ku jirtaa wareer waalibay ku jirtaa laakiin waxaan oran lahaa eh, jacaylkii hore ama sheekadii talabaad ka horraysa inuu qofku isweydiiyo miyay dhammaatay ay go'day oo laga raja beelay haddeeto mise waxbaa ka jira talabaad intaana bilaabin qofka waxaan oran lahaa horta kii hore ka quuso kii hore markaad ka quusto baabkiisa xidh ka labaad bilow haddii kale adoo rajo ka qabin ka labaad haddaad bilowdo waxaad dhici karta kii hore qalbigaaga inuu weli ku jiro kasii bixi inaad cidhiidhigaad hadda sheegaysa inaad gashaa suurtagala ani aragtideeda waxaan odhan lahaa runtii qofku wax uu raadinaya waxaa ka qaldan waxa uu raadinaya siduu ku heli lahaa ha toosiso siduu u toosisanayana waxa weeyaan inuu xidhiidhkiisa daacad ka noqdo cabsi baa haysa inuu cidlo ku soo dhaco wayna sheegta walaasheen ee ee gabdhuhu waxa sida ay u fikirayaan cabsi baa haysa inay cidlo ku soo dhacdo laakiin cabsidaasi waxaa ka daran qof aanan ku qiimaynin adiga oo ballantii kaaga baxay ama kaa tegay ama ku diiday inaad ina- ina- ina- inaad guurkiis la samaysaan marka warka u soo koob adeer diyaar ma u tahay guurkii inaan samayno mise maya wixii process waa wax kale eg haddii shaki uu jiro laftigiisa in laga shakisan yahay meelo kale inuu ku jiro haa warka hala cadaysta marka farahana ha laga qaada isaga qofka labaad ee markaa soo gala nolosha ha la yidhaahdo adigaa kow maanta kale lamaanahani u ololeeya arrimaha jacaylka ayaa socdaalkooda ka soo bilaabay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyagoo soo maray qaybo ka mid ah degmooyinka puntland halkaasoo ay ku qabteen arrimo looga hadlayo jacaylka iyo weliba tala bixintiisa yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yihin yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi magaalada boosaaso inooga soo diray laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad kala socotaan magaalada jabuuti waxaa kusoo gabagaboobay tartanka kubadda gacanta ee gabdhaha soomaaliya iyo weliba dalal kalena ay ka qayb gelayeen halkaas oo ay ka qayb galeen koox ka socotay soomaaliya ama oo mataleysa hablaha soomaaliya haddaba wariyaha v o a ee jabuuti sagaal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mid a hablaha tartankan ka qayb galay warbixintan ayaana nooga soo dirtay dalka jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey koobkii kubadda gacanta ee handiboolka ee bariga iyo bartamaha afrika oo halkan ku dhex marayay wadamada kale ah jabuuti suudaan soomaaliya iyo etoobiya waxaana kaalinta koowaad galay dalka etoobiya jabuuti ayaa labaad gashay halka kaalinta saddexaadna ay soo galeen dhalintii ka socotay soomaaliya haddaba qaar ka mid ah labadii kooxood ee wiilasha iyo gabdhaha soomaaliya iyo macalimiintooda ayaan wax ka weydiiyey guushan ay soo gaareen iyo guud ahaanba cayaarihii kala duwanaa ee ay la yeesheen wadamadii kale ee ay la kulmeen waxaana ugu horreyn weydiiyey tababaraha kooxda gabdhaha qaranka soomaaliya ee kubadda koleyga siciid maxamed sheikh oo ku magac dheer bootaale bismillaah waa ku dhowahay sagar aada umahadsan tahay adiga idaacadda v o a inta ka shaqaysa waa idiin mahad celinaa boqolkiiba boqol weli maana arkin idaacad meeshaa nagala soo qayb gasho annagoo joogno dalka jabuuti oo dalkeena labaad eh barigii bartamaha handiboolkan ka soo qayb galnay oo dalka jabuuti ka dhacay laba sano kabacdi mar walba dhaco sanadkii hore iyo sanadkan aad iyo aad aan u kala fiicannahay waayo sanadkan gabdhihii wiilaba waxaan soo galnay kaalinta saddex- kaalin saddexaadaan soo wada galnay marka maxaa soran kartaa een, een, halkan een, waad ka barateen maadaama een, eh, ciyaaro dad kala duwan aad timaadeen oo markasta aan ka qayb gashaan maxaa sida waa idinka dhinaayeen ama aad hadda kadib ku dari doontaan marka aad tagtaan
wallaahi wax badana noo baxay mar saddexaadaan ka soo qaybgelayna waaye mar walbana kaalinta dambaan gadaal ka geli jirnay laakiin hadda waxaa moodaa mar wa- sidii hore si aad iyo aad inaan uga fiicana wax badanna aan faanay sidaa ognahay etoobiya oo kale oo hadda gu- ku guulaysatay gool yaray nooga badisay gabdhihii wiilbo jabuutina sidoo kale tod alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin sanadka dambe waxaan rajeynaynaa kow iyo laba inaan soo tigsan haddii ilaah yidhaah magacayga saar daarmus ayaa la Eh, sahar bal iga war ciyaartii ugu dambeysay idinkii suudaan aad dhagaha ugu xunteen walaa ciyaar aad aad u cul- culus ay ahayd waan ciyaarnay waana ka badinay halaasna guul ayaan ku gaarnay insha allah waana ka guuleysan doonaa waana ku faraxsanaa sanadka dambena kaalinta kowaad galnaa doonaya aad lambarkee wadataa ciyaarta lambar sideed
magacayga hodan mursoo gaariyaa ilaha ee hodan booskaagu xagee booskay waxaan ka dheelaa qadka dhexe waxaan ka dareennay ciyaar wanaag iyo ciyaar fiican ee nala leela annagana si is ka wanaagsan ayaan la sameynay soomaalida kale waxaan la hayaa guul waxaan guul ayaan soo hoynay inkastoo een, labo kale naga badisay magacaygu saddex istaal ismaa axmed waxaa ka ciyaaraa garab lambar lambar afar ciyaartii ugu dambeysay in badan oo ku faraxsanaa kooxda suudaaraa ka qareyna magaca magacayga xabse qaliif siyaad xabsi lambarkee wadataa lambarka shanaad iyo waxaan ka dheelaa sigis bal iga war ciyaartii iyo wixii aad ka faa'iidiyey waxaad isleedahay iyo waxaad qaranka usoo hoyseen runtii horta halkan waxaan ku ballanay ciyaal wanaag inkastoo waad- waa- ee, soomaalida way dareemayaan dhibka na haysto haddana saas ay tahay guushaan aad uguma faraxsani because maxaa yeelay aniga waxaan kusoo talagalay inaan kaalinta koowaad gala balse waxaa igu dhacday mid aanan filaynin waxaa iga badiyey cimilada iyo waxaan dhihi karaa rifiriyaasha laakiin aad baan ugu faraxsanaa kaalin saddexaad ayaan soo galay oo suudaan ayaan garaacay runtii waad- waxaan rajaynayaa haddii aan sanadka dambe matalo xulka soomaaliya inaan guultan ka fiican aan gaari doonno maadaama aan- aan soo baranay ciyaaraha ajaanibta aan la dheelno laakiin haddii aan noqon waayo xataa waxay ee, macallimiinta dhigi doonaan cashiro ay ka qaadan doonaan waddankeena waxaan rajaynayaa inuu nabad noqdo ee dowlad na taakulayso aan helno oo mar walba garab ina siiso maxaa yeelay dowladaha ee, wadamadana ka soo qayb gala ciyaarahan waxaa garab taagnaa safiiradooda ayaa garab taagnaa annaga safiirkeenana ma garab taagnayn balse saas ee taa waa ku qanacsaneen maxaa yeelay dhib ka jira ayaan ognahay magacaadan cabdirasaaq daar caliso wallaahi ciyaaro aad u cajaab ahayd runaantii wixii oo ilaahay noo qorano waan kala soo nimaanay kaalin saddexaadana aan maanta galnay kaalin saddexaadna kaalin yar oo la dhagaysan karna maahan annagoo inkastoo traininka nagu waraa waqti yar oo gaaban aan haysanay alxamdulilah hadda waa meel wanaagsan oo saddexaad waa la nimaanay magaca
magacayga xakiim cismaan cali walaa ciyaar wanaagsan aad dheenay boqolkii boqolna way fiicnaan annagana waa fiicneen waana ka guuleysanay insha allah waxaan rajeynaynaa sanadka dambe haddaan kasoo qayb galno inaan koobka kala qaadno doo ilaahay na gaarsiiyo magaca magacayga ridwaan cabdulaahi cali eridon waxaa tahay boortiyeeri gabdhaha aa boorteeriga naadiga qaranka soomaaliya ayaan matalaayay bal iga war ciyaartii eh, ciyaartii halkan idinka iyo gabdhaha kale ee wadamada kale idinku dhex martay horta midkoodaan ku faraxsanaa inaan ka qayb qaato ciyaarahan waayo waxaan ka ar- ka helay waayo aragnimo saa'ida waayo waxaan ku arkay waddankeena waxyaabo aan laga arki jirna meeshaan ka bartay waayo waddamo badan haddaad tagtid waxyaabo badanaa baranay aadaan ugu faraxsana maadaama horta kaalinta saddexaad gale waxaan ku leeyahay dabaaldega meesha ka dhacaya waa dabaaldegaa laysan karin diyaargaroow oo fiican ayay u gashay jabuuti si een, martiqaad fiican ay u samayso waxaan u leenahay waa ku mahadsantiin aleena walaaleena jabuuti Een, labada kulan oo nalaga guuleystay waxa nalaga guuleystay waa la ogaa ee, labada wadan oo soo diyaariyey oo muddo badan cayaartooydooda xareesnaayeen qarash badan la geliyey annagoo qarashna la gelin oo xiriirka ee, kubadda gacanta ee soomaaliyeed oo dhaqaale u haysan oo wax dowlad ah oo had garab siinaysa ay jirin ayaa hadda waxaan soo bandhignay anagoo calanka soomaaliyeed keennay ayaa haddana waxaan ku sameynay guul inaa aan keenno hadduu, oo, guul lala yaabo inaan soo bandhigno oo waddamada diyaarsan inaan ka guulaysano oo suudaan ay ka mid tahay oo kale marka waxaa leedahay hadda sidii hore waa dhanaa baa leedahay haddaana tiimka soomaalida maasha allah maasha allah waxaan kuu sheegayaa sanda- sanad kale sanad ka sii dambeeya waa sii fiicnaanaynaa hadduu alla yidhaahdo
sagal ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti oo ciyaartooy soomaali ah ay ku sugnaayeen dhegeystayaal markanna waxaynu jaleecinaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanada nimcadareen iyo heeska booli
ninka boodhi cunayee been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray ninka boodhi cunayee been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray inuu booha yahay uu baxaar ku jiro waa midoonu bixin inuu booha yahay uu baxaar ku jiro waa midoonu bixin basuweeska bogay base waxaa ka daran bog jacayl fadhiyey basuweeska bogay base waxaa ka daran bog jacayl fadhiyey baahidu u bukooda helin baahidu u bukooda helin sabahataye sadasha ben ibaxnaanise misabahataye sadasha ben ibaxnaanise bulshadana ku tiri waataan bogsaday bogsaday waanigana bogsaday bulshadana ku tiri waataan bogsaday bogsaday waanigana bogsaday
codkaasi nimca dareen iyo heesta buuli haddaynu intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan eegi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyey waxaana inoo haya wariyaha v o a axmed cali sheekh oo istuudiyaha igula sugan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaaradda yurub ayaa xalay la soo xiray waxaana ka dhacay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku saabsan la kala wareegista ciyaaryahanada qaarkood ciyaaryahan david lewis oo laba sano muddo iminka laga joogo kooxda jelsiya ka tegay isaga oo ku biray kooxda baris saint german ee dalka faransiiska ayaa xalay dib ugu soo laabtay kooxdaasi kadib markii uu saxiixay qandaraas saddex sano ah david lewis oo jelsiya ay ku iibisay konton milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ayaa kooxda jelsiya ugu soo laabtay soddon milyan taa oo macnaheedu uu yahay in labaatan milyan oo baan jelsiya ay ka faa'iiday ciyaaryahankaasi hase yeeshee ciyaaryahankan ayaa iminka waxa uu yahay sagaal iyo labaatan jir dhinaca kale ciyaaryahan mosas soka oo ka tirsanaa kooxda newcastle ayaa xalay ku xumeeyey kooxda everton ee magaalada liverpool ka dhisan markii muddo laba saac ah uu taleefonka ka qaban waayey everton ayaa waxa ay soddon milyan oo lacagta baanka ingiriiskaha u bandhigtay kooxda newcastle oo ku saabsaneed saxiixa ciyaaryahankan taasi oo newcastle ay aqbashay si kastaba ciyaaryahankan ayaa kadib ay qadka taleefonka ku heli weyday iyadoo muddo laba saac ah sugaysay hase yeeshee markii uu qadka taleefonka soo galay oo ay la hadleen wakiiladiisa kooxda everton ayaa waxay u sheegeen in ay ku biiriyaan kooxda tottenham taasi oo aad uga caraysiisay kooxda everton sisoko ayaa iminka waxa uu qandaraas shan sana u saxiixay naadiga tottenham ee ka dhisan magaalada london haddii aynu eegno ciyaaryahanada kale ee xalay lala kala wareegana si gaara horyaalka brimer leaga ciyaaryahan jack wilsher oo qadka dhexe uga ciyaaraya kooxda arsenal ayaa heshiis ama hal sana ah waxa uu ugu biiray kooxda bournemouth ciyaaryahankan oo ah ciyaaryahan aad u wanaagsan hase yeeshee ay dhibeen dhaawacyo aan dhammaanaynin ayaa macalin winger waxa uu go-aan ku gaaray in kooxda bournemouth uu u diro si uu fayaqabkiisa u soo wanaagsanaado ciyaaryahan islaam silimani ayaa noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee kooxda lester city ku biira abid isaga oo qandaraas shan sana ah u siixay weeryahankani u dhashay dalka algeria ayaa waxaa lagula soo wareegay lacag ku dhow soddon milyan oo baamka dalka ingiriiska ciyaaryahan ener valencia ayaa ka tegay kooxda westham waxaana uu ku biiray kooxda everton oo u saxiixay qandaraas hal sano oo amaah ah ciyaaryahankii hore ee kooxda real madrid iyo naadiga liverpool albaro arbeloa ayaa isna waxa uu ku soo biiray kooxda westham oo qandaraas hal sano ah uu u saxiixay ciyaaryahan marcos henrig oo ka tirsana kooxda ezi alkamar ee dalka hollandna waxa uu ku biiray kooxda hall city oo qandaraas hal sano oo amaaha u saxiixay ciyaaryahan joel castro barera oo goolhaye ahna waxa uu ka tegay kooxda manchester united isagoo qandaraas hal sano oo amaah ah kula biiray kooxda belanenes ee dalka portugal ciyaaryahan embokani oo ka tirsanaa kooxda dinamo kiev ayaa ku biiray hall city sidoo kale ciyaaryahanka qadka dhexe ee da-da yarta kooxda manchester united james weer ayaa waxa uu ka tegay kooxdaasi isagoo qandaraas saddex sano ah la galay kooxda hall city kooxda liverpool ayaa waxa ay ciyaaryahan lazar markovich mar kale amaah u dirtay isagoo markaana ku biiray kooxda sporting lisbon ee dalka portugal oo muddo sanad ah uu la sii joogi doono kooxda manchester city ayaa ciyaaryahano badan xalay albaabka u furtay oo u dirtay qaarkood ama qaar kalena iibisay ciyaaryahan jason denayer oo ah daafac dayr oo aad u wanaagsan ayaa qandaraas hal sano oo amaaha waxaa lagu siiyey kooxda sunderland ee horyaalka brimer leaga dalka ingiriiska ciyaaryahan juan quadrado oo ka tirsanaa kooxda jelsiana wuxuu qandaraas saddex sano oo amaaha ugu biiray kooxda yuventus oo sanadkii horeba uu ciyaarayey ciyaaryahan georges keven nakudu oo ka tirsanaa makse ayaa waxa uu ku biiray kooxda tottenham oo heshiis ku kacaya kow iyo toban milyan oo baamka dalka ingiriiska ah uu ugu soo wareegay goolhayihii kooxda kubadda cagta manchester cityna joe hart waxa uu heshiis amaaha oo hal sana ah ugu biiray kooxda torino ee dalka talyaaniga sidoo kale man city waxay dirtay samir nasri oo heshiis amaah sanad ah ugu biiray kooxda zaviya wilfred boni oo weerarka ka ciyaarana waxay man city heshiis hal san oo amaha ku siisay kooxda stock city ciyaaryahan luis alberto oo liverpool ka tirsanaana waxa uu heshiis lix milyan oo geni ku kacaya ugu biiray kooxda laasiyo ee dalka talyaaniga xubintii cayaarahana waanaga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey wararka ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha tanna dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaana idiin soo qabanaynaa hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan fanaaniinta bacalwaan iyo hibo
kalsoo nafsad isjecelo kalsoo nafsad isjecelo cawoy nuur inaga uu ku wada nool cawoy nuur inaga uu ku wada nool cawoy nuur inaga uu ku wada nool cawoy nuur inaga uu ku wada nool nafa dhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nastay lagu nagaadee wiilkii lagu nastay lagu nagaadee wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel
Inaga oo kuwada nool onoqona qayrkood kuwa ugu nasiibro nasiibadan reerkii lagu naste lagu nagahade reerkii lagu naste lagu nagahade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga
waa codadkii macaanaa ee cabdi cali bacalwaan iyo hiba nuura iyo heeskii wada jiray nabadgala ilaa allahayo inaga yeel waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waa anigoo axmed cali sheekha ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
naxsi dhibaatiya naciyo xumo naxsi dhibaatiya naciyo xumo naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin nafa dhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil reerkii lagu nastay lagu nagaadee reerkii lagu nastay lagu nagaadee wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel